جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax arbacaad taariikhduna waa labaiyo labaatanka shawaal sannadka waa kun afar boqol afartan iyo shan hijiriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo weerare khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose madaxweynaha dowladda salibiyadda ee wandheeh ayaa mar kale bahadil xoog leh u geystay madaxa kooxda riddada soomaaliya xilli ay ka wada qaybgalayeen shir ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mida deegaano hoostaga degmada afmadow ee wilaayadaas kalluumaysatada xeebaha magaalada kismaayo ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmayaan maraakiib shisheeye oo si xooga u kalluumaysanaya badda soomaaliya xoogsatada ku dhaqan magaalada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u qabtay maamulka islaamiga ee degmadaas odayaasha iyo waxgaradka deegaanada uu ka arrimiya maamulka riddada puntland ayaa gebi ahaanba diiday in dekedda garcad lagu wareejiyo dowladda riddada ah ee imaaraadka carabta
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran weerare khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee buundada deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtada dhanka banaadir qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka weydow ee duleedka muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtada madaxweynaha dowladda salibiyadda ee uganda ayaa mar kale bahadil xooggan u geystay madaxa kooxda riddada soomaaliya xilli ay ka wada qaybgalayeen shir ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya faahfaahinta warbixintan waxaa inoo hayay xaaris cabdulqaadir madaxweynaha dowladda kaafiradaha ee uganda ayaa mar kale jeediyey hadallo uu ku bahdilayo madaxda kooxda riddada soomaaliya baadiri museveni oo khudbad ka jeedinayay shir ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa sheegay in xukuumadda muqdisho ay tahay mid taag daran oo ku tirsan lacagaha ay ka hesho dowladaha shisheeye islamarkaana aysan ahayn dowlad madax bannaan oo wax soo saar leh wuxuu madaxweynaha uganda ku dheeraaday dhaliiryada kooxda riddada waxaana uu xilliga hadalkan jeedinayay hareertiisa fadhiyey murtad xasan garguurte kaas oo isna dhinac ka dhagaysanayay bahdilaada iyo haanada ku socotay kooxdiisa dowladda soomaaliya waxay ku nooshahay oo keliya lacagaha ay shisheeyaha tabarucaad ahaanta uga hesho ee ma ahan dowlad dhaqaale soo saarta ayuu yidhi museveni madaxweynaha uganda ayaa sidan oo kale hore u jeediyey hadallo uu ku ihaaneynayo xukuumadda riddada ah ee ka jirta magaalada muqdisho ee taagta daran taasoo hoggaanka u hayo murtad xasan garguurte mahadsanid xaaris maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowlad diini ee u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid a deegaanada hoostaga degmada afmadow ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya bashiir muxiidiin abu ayman dowladan oo loogu magacdaray muscab bin cumeer shicaarkeeduna ahaa alcilmu waalcamal waxaa si isku mida uga faa'iidaystay bulshada ku dhaqan deegaanka weelmaarow duleedka degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maktabka dacwada oo soo agaasimay islamarkaana qabtay dowladda ayaa muddadii ay socotay oo ahayd saddex maalmood wuxuu bixinayay duruus kala duwan oo ay ka faa'iideen dadweynaha ku dhaqan deegaankan waxaa dadka ka faa'iidaystay ay isugu jiraan rag waaweyn iyo dhallinyaro iyo sidoo kale dumarka deegaanka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ragga degmada afmadow gaar ahaan deegaanka weelmaarow ee ka faa'iidaystay dowladda oo sharaxaad ka bixinaya duruustii ay soo qaateen waxaan nahay deegaanka afmadow odayaasheeda weelmaro aan joognaa dowraa noola qabtay saddex beri dowra ahaa noola qabtay way noo dhammaatay hadda ka bacdi in oo noolasiiya waan rabnaa walaayadaa ku mahadsan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga anigo ahay xuseen cabdiqaadir maxmed waxaa joognaa wilaayada armadow khaasatan weelmarow waxaa qaadanay dooro oo noo socotay saddex beri dooradii waxaa ka fahanay tawxiidkaa qaadanay waxaa kale qaadanay oo fiqigaa qaadanay waxaa kale qaadanay siirada ilaahay baa ka mahadsan kadibna wilaayada insha allahu taala waxaa jecelnahaybo inaad doorada mar kastaba noo socoto oona noo wado mar kastabana noo qabto insha allahu taala kheyr ayaan rajanaa odayaalka waxaa nahay degmada asmadow waalmaaro kubaha dheer meeshaan waxaa nagula siiyey ruusiyaa nagula siiyey dooro saddex beri ah ooyna siiyeen wadaadadii meesha joogtay iyo dacwadii waa ka faaidaysanay alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan waxaan rabnaa dacwadaa in nagula nagula soo celceliyo in badan nagula soo celiyo waa ka faaidaysanay insha allah waana ka faa'idaysana doonaa jisaakum allahu khayr awada oo noo soo gudbiyey dacwada noo keenay iyo kuwa noo soo dirayba jisaakum allahu khayr waa mahadsan yihiin sidoo kale haweenka ku dhaqan deegaanka weelmaarow ee dhacduleedka degmada afmadow ayaa iyagana ka warbixiyey casharadii ay ka faa'iideen muddada saddexda maalin ee dowlada socotay waxaan ka tirsannahay walaayada afmadow gaar ahaan weelmaaro marka dowladiina ayaa noola qasay dowladaasu noo socotay muddo saddex maalin dowlada ayadaa waxaan ka faa'iiday waxyaaro badan ilaahay kuga qaatayna naga dhigo taasoo ka hadlaysay sida xijaabka bahaarada iyo waxyaalo badan kitaabo badan ayaa ka socdeen kitaabahaas magacyahooda waxaa ka mid ah kitaab tawxiid iyo siirada nabigeenu sala allahu calayhi wasalam iyo fiqiga ilaahay nagu anfacanaya leenahay saasaan rabnaa in noola sii wado mustadacanna insha allah kuwa qaateen ilaahay naga dhigo macalimiinteena ilaahay ajirkooda ha badiya ayaan leeyahay كم أركان لا إله إلا الله أركان لا إله إلا الله اثنان وهما النفي والإثبات كم شروط لا إله إلا الله shuruudaha ثمانية وهي العلم اليقين الإخلاص القبول الانقياد الصدق المحبة الكفر بالله maktabka dacwada oo kaashanaya maamulka guud ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa toddobaadyadii u dambeeyay sii waday dadaalada kaga aadan xagga bulshada isagoona ka soo baxay howlo kala duwan oo dadka wax lagu barayay kadib markii wilaayada jubbada hoose ay sheegtay in waxyaabaha ay xoogga saarayso muddooyinkan ay qayb ka yihiin horumarinta dacwada iyo in la xoojiyo faafinteeda si ay dadka uga wada faa'iidaystaan culuumta sharciga mahadsanid bashiir kalluumaysatada xeebaha magaalada kismaayo ayaa cabasho xooggan ka muujiyay dhibaatooyin ay kala kulmayaan maraakiib shisheeye oo si xooga kaga kalluumaysanaysa badda soomaaliya casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya cabashadan ka imaanaysa kalluumaysatada ka dilabata xeebta badda kismaayo ayaa waxay sheegay in maraakiibta boobaysa kheyraadka badda soomaaliya ay xoog kaga qaateen qaar ka mid a qalabka ay ku shaqaysanayeen iyagoo intaasi ku daray in qalabkooda la burburiyey maraakiibtan maarata oo meelihii aan ka kalluumaysan jirnay qalabka dhigtay qalabka geliyaan qalabkii baa nooga baaba'ay duumahana wax qalab saaran male hadde labadii bilood hadda soo dhaafa dhan mar toban naga go'day mar shan naga go'day wixii dhan baa meesha nooga baaba'ay marka cidaan u dacwoonay iyo meelaan ka dacwoonana ma naqaana wixii hadda qaar baa saaran yihiin hataa maraakiibta kortashooda hataa qaar baa saaran maraakiibta ayagaa soo qaaday hataa qaar baan ugu tagna ma naqaano qaar baa guryaha iska yaalan oo jeejahan oo kale gogo'an oo hadda la dayactiraayo marka cidna la hadashay iyo cid maarata wax noo qabanaysay iyo hooleheen dee khasaaro baa meesha ka imaaday waxaa jirta khasaaro aan la soo koobi karin arrintan ay ka dhawaajeen kalluumaysatada ayaa waxay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa suuqa ganacsi ee kalluunka ee magaalada kismaayo mahadsanid casaam xoogsatada ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu qabtay maamulka islaamiga ee degmadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiwahaab maxamed bukhaari isagoo ka soo dhalaalaya mas-uuliyadda uu ummadda u hayo ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe dowlad diiniya u soo xiray inta badan xoogsatada ku dhaqan degmada kuwaas oo ka kooban noocyada kala duwan ee xoogsatada intii ay socotay dowladan diiniga ah ayaa lagu qaatay duruus kala duwan oo mid walba muhiimadiisa uu leeyahay waxaana dowladan loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee sacad binu abiwaqaas alle raalliha ka noqde sidoo kalena waxaa shicaar looga dhigay xadiiskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fiddiin ugu horayn mid ka mid ah xoogsatada degmada bu'ale ayaa faahfaahin ka bixiyey dowladii ay soo qaateen saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay iyo duruustii ay ku qaateen waxaan qaadanay saddex maalin oo duuro ah saddexdaas maalin waan ka faa'idnay ninkan ka faa'iidin asi iyo nacasnimadiisa waay laakiin ninkii caqli leh oo maskax leh faa'iido waan haysanaa casharada aan qaadana waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa alwalaa walbaraa intaasoo sano oo walaayada ay joogtaana la sheegaa hadda waxa waaye wax shayga markaas macnaha xoogoo daxal u yeeshta in macnaha la tirtiro daxal tirtir waay hadda wax haddana la sheegayna la bilaabaya ma ahan fadlulcilmi cilmiga waan soo qaadana aljihaadu fii sabiilillaah aljihaad fii sabiilillaah nin walba waa ogyahay nin walbo meesha uu ka qaadan karana waa loo sheegay alamaana amaanada dad waaweynan nahay oo hadda oo mas-uul ah marka nin walba ammaana loo dhiibta ammaanada inuu macnaha xifdiyo hadal ha noqdo xoolo loo dhiibta ha noqdo wax walba oo loo dhiibto ammaanada in macnaha uu ka adkaado alzuhdi waxaa kalaa ku jirto alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan dowladda dadka loo qabto waxaa ka mid ah oo hadda aan ku sii daraayo annagoo hadda anaa had- aan hadlaayo muruqmaalka magaalada ah waxaa kalaa ku jiro bajaajley waxaa ku jiro dadaal waxaa ku jiro harqaanley waxaa kalaa ku jiro geerishley inteena markaan dhahno muruqmaal aan isla wadanahay waa kuwan qaar kale oo ka mid ah raggii dowladda loo soo xiray anaa ku hadlaya xoogsatada gaadiidleyda dalaaleyda bo'aal guddoomiyaheedana ah waxaan soo qaadannay saddex beri oo dowro ah ilaahay baa ku mahadsan ka suko walaayadaa ku mahadsan bismillaah anigoo ka tirsan jooga degmada buaale ee, saddex saddex maalin oo dowraha noola qabtay dowladana aad iyo aadan ugu faadinay maasha allah waxaan u mahad- waxaan u mahad celinaa ilaahigii oo na soo waafajiyey inaan meeshaan imaano iyo culimmadii nagu takbiirisay in meeshaana laga yeero waxna la baro duruus aad fara badan oo aad u qiimo badan baanu ka qaadanay xarfadeeduna waxa weeyaan waa bajaasle bajaasle baanu nahay magaalada bu'aalaanu ka shaqaysanaa bu'aalan waanu degannahay dowradan ayaa qayb ka noqonaysa silsilado dowraad ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale maalmihii ugu dambeeyey uu u qabanayay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada waxaana sidan oo kale dhowaan dowra diiniya loogu soo xiray ganacsatada ragga ah iyo dhammaan haweenka degmada ku dhaqan mahadsanid bukhaari ugu dambayntiina odayaasha iyo waxgaradka deegaanada uu ka arramiya maamulka ridada ee puntland ayaa gebi ahaanba diiday in dekedda garcad lagu wareejiyo dowladda ridada ee imaaraadka carabta cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintan inoo haya shir jaraa'id oo uu warbaahinta u qabtay mid ka mid a waxgaradka deegaanada uu ka taliyo maamulka shadala dirirka ah ee puntland ayay si adag uga soo horjeestay qorshe uu wado hogaamiyaha maamulka puntland murtad saciid cabdulaahi deni waxa uu sheegay in murtad deni uu doonayo in dekedda garacad oo ay maalgashadeen ganacsato soomaali ah uu hadda doonayo inuu ka iibiyo dowladda ridada ah ee imaaraadka carabta islamarkaana saraakiil ka tirsan imaaraadka ay soo kormeereen dekedda si ay u iibsadaan midda kale waxaan ka warqabaa dekadda garacad in la geeyey toddobaadkan gudihiisa niman ka socda imaaraadka waana la gurgurinayaa dekeddaah iib weeye dekeddaas garacad imaaraadna lama keeni karo etoobiyana lagalama tarsan karo annagaana maal gashannay oo communitiga baa maalgeliyey dowladu ma maalgelin sidaa waa in loo ogaadaa waxaan annaga nala kala tashan oo aanaan waxba ka ogeyn kama fulayaan madaqadda aan joogno taa waa in loo ogaadaa haddii la damco waxaanaan tala ku lahayn waxba ka ogeyn in laga fuliyo dekedda ma suuroobayso waxaan marka rabnaa in la geeyo awood ciidan oo ka waardiyeysa dugaagga iyo dadka rabaan inay beecsadaan dekeddaa dhanka kale waxgaradka ayaa ku eedeeyey murtad saciid cabdulaahi deni in faragelin qaawan uu ku hayo arrimaha gudaha ee beelaha islamar ahaantana uu iska horkeenayo isimada iyo beelaha si uu u gaaro bay yidhaahdeen danihiisa guracan iyaga oo ku hanjabay in haddii faragelinta beelaha uuna joojin wax badan oo hadda la hagaajin karo faraha ka bixi doonaan madaxweyne saciid cabdulaahi deni waxaan uga digayaa faragelinta beelaha iyo isimada dhexdooda ah siduudu u fogeeyo isimada oo beelaha u dhowaysto waa siduu isleeyahay beeluhu isimadaa odayaalo ah ayna hoos tagaan waa puntland oo dhan waxaan sheegayaa haddii sidaas madaxweyne deni uusan ka waantoominna wax badan oo haddeer fiican oo la hagaajin karo baan xumaanaya si kastaba siciid cabdulaahi deni madaxa maamulka puntland ayaa si uu u fuliyo awaamiirta laga soo siiyo dubai iyo adis ababa waxa uu ilihii dhaqaalaha bulshada ku wareejiyey shirkado laga leeyahay imaaraadka carabta waxa uu horey u bixiyey dekedda boosaaso haddana waxa uu doonayay inuu imaaraadka ugu daro dekedda garacad waa haddii aysan ka hortegin dadka deegaanka
aad buu u mahadsan yahay caliyare warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu